xilli lagu guda jiro wakhtigii jiilaalka islamarkaana webiga shabeelle looga bartay inuu guro ayaa weli waxaa jirto goobo badan uu webiga kal hore fatahaado ka sameeyey taasi oo u baahan in lagu sameeyo dib u hagaajin bulshada ku nool tuulada tuugaarey ayaa ku holan dadaalo wax looga qabanayo boqda tuugaarey oo weli ka muuqato saameyntii ay ku yeelatay dadka iyo wax soo saarkooda sida uu sharaxayo gudoomiyaha tuulada shucaab sidow sheekh
bishan maarso labadiiban bilaabnay maxaayradan hororkaan iyo taylaamankaan iyo fiiradaan iyo waxaa xunaba unukaasa khaaraamu hayno waa gartay boqodin shaqadeedaan ku dhex jirin taa haddii lasii maruhaayo cirnasaan yeelyeelohayo waxaana kashibago haddan intii tabartiina gaarisa marka howliyaan ku dhex jirnaay loor ridoaan haynay bal doos waan usii baahadnahay adiga mashquul badanaan ahay tabarna waan u dhegantahay marka
dhinaca kale gudoomiye shuceeb ayaa walaac ka muujiyey in mar kale uu dhibaato u geysto dadka masaakiinta ah webiga shabeelle haddii aanan waxba laga qabanin meelihii uu markii hore ka fatahay webiga isagoona codsi u jeediyey wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle cabsiqabnaa hadii hadda oo webiga shabeelle oo sii keenana inay sii mar hore oo marle ka daran sii mariin oo balaska xataa sii geeyi doonka oo balaskaba osdumaayo intaas cabsideedaan hayso marka waxaa dantana ka naftay inaan hawshii galno intii tabar tahayna nasoo na dhigtana oon fadhiisana maxaa kaloo sheegaynaya wali meesha waa aragteena u malaynaa boqola ina baaxad miintahay toddobaatan iyo laba mitir oo sii jeedo maxaa idhaha hay-ada oo maahan iyo dowlad ma ogmaahan waxaadaan nin shacbi oo beeraaley hadda inastiin jid ka dhigo kabas waaye oo
marka laga soo tago dhibaatooyinkii fatahaadaha webiga shabeelle uu ku yeeshay dadka degan hareeraha jiinka webiga shabeelle iyo wax soo saarkooda ayaa tuulada tuugaarey waxa ay noqotay tuuladii ugu horeysay oo ay ka socdaan dadaalo lagu caratuurayo goobihii uu ka fatahay webiga